wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug ayaa iskaashtada beeraleyda degmada xaraale waxa ay ku wareejiyeen cagaf loogu talagalay fududeynta shaqada beeraleyda deegaankaasi iyo weliba abuurka beeraha munaasabadda lagu wareejiyey cagafta iyo abuurka ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug xildhibaano ka tirsan galmudug maamulka degmada xaraale iyo xubno ka tirsan iskaashtada beeraleyda ugu horreyn mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay ku wareejiyeen iskaashtada beeraleyda degmada xaraale iyagoo sidoo kale sheegin cagafta lagu wareejiyey ay wax weyn ka tali doonto tacabashada beeraha maanta halkan waxaa noo yaallo abuur ilaa saddex boqol konton kiila oo loogu talagalay in looga faa'iideeyo xoolaha waa abuur calaf ma ahan abuur oo qudaareedo kale ma ahan waa bisha waa siid oo bishag oo fooda siid weeye iyo cagaftan gadaalkeenna taalla oo ayadana loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan beeraleyda degmada xeraale waxaa gadaalkeenna taagan cagaf cagaftii beeraha lagu falayey makiinadan waxaa rab in laga faa'iidaysto waxaa daba jooga ilaaha iidankiis makiinada keligeed ma noqon doonto makiinado kale iyo qalabyo kale iyo mashaariic kale haddii ilaa yidhahdo dhanka kale maamulka degmada xaraale iyo guddoonka iskaashtada beeraleyda degmada xaraale ayaa waxay si weyn uga mahadceliyeen taageerada ay soo gaarsiisay wasaaradda iyagoona ballan qaaday in si hufan looga faa'iidaysan doono agabyadaasi la soo gaarsiiyey iyo weliba abuurka mar labaad waxaan ku faraxsannahay inaan taagannahay beertii degmada xaraale beerihii ka mida beer ka mida oo aan kula wareegayno agabkan hor yaalla abuurkii calafkii xoolaha iyo qaybo kala duwan isugu jira cagaftii oo gadaalka naga taagan daata wasiir aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa intaan iyo in ka badanba inay wasaaradda naga soo gaari doonto xaqiiqdii aad baan maanta ugu faraxsannahay insha allahu tacaala kuwa kalena waa tegi doonaa waxaan la wareegnay maanta marka haddaan tan u soo dhaco abuurkii calafkii iyo bahalkeed yidhaahdo bahashii ahayd cagafka ahayd oo mahad celinaynaa sida hore uga mahad celinay waana soo dhowaynaynaa meeshaan maantay wasaaraddii beeraha oo guuraysaa noogu timid aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maanta booqashadayna soo booqdeen meeshaan maantay waxaan ku guddoonnay abuurkan iyo cagaftii beeraha loogu talagalay wax badan oo kalena wasaaradda waan ka sugaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa intaan iyo in ka sii badanba oo degmadu u baahan tahay inaan ka heli doonaan rajaynaynaa